warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
taa ka taagan ayaan dhawood waa kiibuu ka dhacay oo la yiri matalan dadna ninkan dadna ku dhaawacmeen oo la yiri inta dowladda arrintaas ka hadayso hala laga joogo marka jenaraalka qeybta xakumo oo la yihahdo maxamed maxamuud sanay iyo buutada afaraad ururka ka degan jesiyo ayaa dadkii shacabka hay ka cabanayaan iyagii dhulkeena la booga ay kaana mataqaanaa si awooda dadka dhulkeena boogayo ula safan waa gartay
marka waxaan hadda warada maxkamada nin degan deegaanka oo dhul ku ahay ayaa maxkamad dhulkiisa la falanaa maxkamada degmada afguryow warqad joojina kala yimiday anaa loogu soo adereesgareeyey waxay generaalsanay waa si fiican waa ila hadli waayay warqadi u ahaanaa joojintaado maxkamada ciidanka amniga loogu talagalayna waa ciidanka xooga dalkoo meesha jooga waa soo ostigaan marka haddii saniyo uu aqbali diiday dadkii shacabka ahay cabashadoodii iyo dacwadoodii anoo guddoomiye deegaankaana haddaan wacay warqadaasaan hayaa ay soo gaartay shacabkuna inay cadaalad kalay u baahan yihiin generaala wax ka qabo oo taliya ururka lahadal haddaan dhahay si fiican waa ilaali diiday marka dowladda soomaaliya iyo wasaarada gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waxaan aada iyo aada uga codsalahay inay shacabka deegaanka jasiiro degan oo hantidooda la boogayo dadka boogayo ay ka badbaadiyaan
dhibaatooyinka deegaanka ka taagan maldhulboobka aada sheegtay keliya ayuu ka kooban yahay mase dhibaatooyin kale ayaa jira
dhibaatooyin fara badanaa jira dhulboobkaasa kamid a waxaa kamid a inaan shaqadii lay idmaday aanan tegi karno ciidanka milatariga aanan ka tegi karin oo deegaankaad umagacawnay aanan ka tegi karin oo aniga xataa qaybay culeysku iga haayaa marka dowladda soomaaliyeedan waxaan ka codsaa inay arrimahaas maareyso nabadgelya xumada meeshaas ka taaganay wax ka qabato gudoomiye waa tii deegaanka ay ku muransanayeen degmada afgooye iyo sidoo kale wadajir hadda yaa si toosa gacanta ugu haya oo maamulaya
ciidanka milatariga ahaa maamulo waayo wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeedii iyo wasaaradda gaashaandhigga shaqadeedii isku hayso waa gartay
marka ciidan milatariga meesha maamulooyo ayika waxay rabaan dadkii ka samaysto waayo anagi nonoon magacaabna nooma ogola inaan ka shaqayno waa gartay madaxda dawladda marka ma kala hadasheen dhibaatooyinka deegaanka ka taagan si wax looga qabto
wallaahi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose waa ogyahay waa la socoyaa gudoomiyaha degmada afgooye waa ogyahay marka hadda waxawaaye ayukuna dhinacooda ka dadaalu haayaan annagana shacabkan ka kasoo jeednay nunano magacaabay ayaa dhibaatooda si gaar u haysaa marka indhaha kama laaba karno in dowladda naga soo gaartay arrintaas faragelin ku samaysan ka codsano waa gartay ammaanka balka waran hadda muddooyinkii dambe dadku wax cabanayeen oo ciidamada ayay ka sheeganayeen oo dhibaatooyin inay ku hayaan bal hadda ammaanka waa sidee
amaan darada sidii horaba looga caba jiray waaba sii labuulaaba abaan daradii ee waxba lagama sooma jilcin wax ammaanu ma jiraan haddii nin libisan oo garaada ay garabdiisa saaran yihiin oo shacab ka dhibaateynayana waa dhibaato sii kale inuu shacabka ciidanka xooga dalkooda shacabka difaacaan ayaa loogu talagalay ee inay dhibaateeyaan looguma talagelin laakiin inayan difaacayno dhibaateyhayama aragnaa marka waxaan dowladda ka codsalahayn inay kuwan kuwa ka disijiliin roon ay shacabka usoo bedesho kuwaana meel kale loo bedelo ambase wax laga qabto oo lala hadlo lacanaanta waa gartay laftirkaaga deegaanka muddo ayaad ka maqneed hadda ma ku sugan tahay oo howlahaagii ma wadataa
ma wadho howleeyi waxawaaye howleeyi milatariga ii diidan culayskay meesha ku hayaana an dhinacigii iga haayo marka dowladan kadhux sugayna inay wax ka qabato arrimahaas gudoomiye waxaa u fahmay marka in deegaanka jasiira oo aad gudoomiyaha ka tahay inaadan ku sugnayn
maba tegi karaba waxaanan ka tegi karin ciidanka meesha degano milatariga horeyna staafkaygii qaar wuu dileen qaar wuu dhaawaceen haddana haddaan meesha tago ana naftaydanba kala baqaasooma waa gartay haddii aad kala hadashay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir cd dhibaatooyinka ka taagan deegaanka ma xoogta qabtee laay hadda
shir daraayo qabayay meeshaas maamulaa loo jooga cidda gacan dhaafka ku sameeyhaysanaha ka joojiso dhayay laakiin waxba laguma qaadan haddana weli dhibaatada taagan waa usii gudbiyey iyo dhulboobka meesha ka jira marka asigana kulley jawaabaa laga sugayaa dowlada dhexoona jawaabaa laga sugaa barkii wasaarada gaashaandhiga ay si toos uga hoos tagaan ciidanka xooga dalku waa garta ugu dambeyn marka maxay tahay taladaadu
taladaydu waxay tahay in shacabka laga qabto cidda dhibaatay hayso horumar iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo wax wanaagsana shacabka loo taro aan shacabka la bahdiyin lana dhibaateyn oo horsocod laga shaqeeyo ayaan ku talin lahaa